waliba jaamacadda koonfurta soomaaliya magaalada baydhabo iyo habandhigtay kuliyado shalagadisan oo muhiimaga bulshada iyo barnaamij dhammaystiran oo lakaga aado doona darajada master digriga walibana kulanka kuu qayb galay arday macalimiinta jaamacado iyo weliba marti sharaf kale ankoreen waliba kulanku ku hadalay gudoomiyaha jaamacadda himelo cabdikariin aadan xuseen waliba nus islamarkaasi tii faahfaahin kubiyey muhiimada kulanka qaybtan koowaad oo ah labada jaamacadood oo horeyna bahwadaha ku ahaa haddana da waxaa sii samaynayaa heshiiskaas maaragtay wadashaqaynta iyo isgarabsiga ah waa heshiis qudubdhaxaad ay u tahay horumarinta waxbarashada dalkeena iyadoo si gaara diyadadda loo saarayo halkudhiga halkaasna ugu qoran oo ah horumarintii waxbarashada iyo sidoo kale koruqaadistii cilmi baarista oo dabcan waxbarashada sare mar walba aasaasii saldhig u tahay adduunyada saa ka wada warhaysaan waxaa laga gudbayaa kelinimadii waxaa loo sii wada socdaa wadartii iyo waxwada qabsigii waxaa loo wada ogdayaa maantay marka waxbarashada sare laga hadlaayo south north cooperation iyo south north cooperation iyo dabcan annaga waxaan ka fahamsanna aad ay u hooseyso aad ay u yar tahay marka dabcan jaamacadda southern soomaaliya iyo jaamacadda himida oo is cooperation sameynayaan waa sidii loo gaari lahaa academic cooperationska regionka iyo internationalka inaan ka wada qayb qaadano oo aan isku kaalmeyno isku caawino saldhigna waxay u tahay taas horumarinta waxbarashadeenna dhinaca kale rofeor faysal maxamed cabduqaadir eenow gudoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo weliba uusan faahfaahin ku biyey kuliyadoo lakaga adan doona master digriga ee jaamacadda oo yahabandhigtay iyo weliba qaabkan shaqeeya doonaan haddii aad fiiriseen broshurka waxaa ku jiro options badan maadooyinka wax soo hormaraya health scienska iyo business administration waxaa kaleeto jiro social work waxaa kaleeto ku jiro education education lagama tegi karo education fiilkayga waay maano education ma laga tegi karo good marka su-aalo waxaa qabtiin waa soo jeedin doontiin faahfaahinaa meesha ku qoran obshano badanaa ku qoran ma idin dhahayno hal jaamacad oo eshiya ku taala aan wadnaaye waxaan sameeya haddii ilaahay laga cabsanaayo runta la sheegana jaamacad asia waa markaa imid februaryha imid abril may markii la joogay abril may ilaaha iga sareeya abril may haloola saxiixaa la dhahay waxaan dhahay ana yurub iyo america aada iyo afrikaanka dadka xooga ku leh waxbarashada asia ma uu noqonayo wy asia jaamacado fiican waa jiraan im not discrediting jaamacada heer sare oo fiican oo waa jiraan laakiin asia mararka qaarkood ardaygii subaxdii maadada ay u dhigaayeen ee galabtii tuushan ay siinayaan oo maadadii lacag siinayo marka arday oo macalinkii lacag siinayo oo maadadii la baraayo ii sheeg maadadaas ardayga maku dhaca waxaan uga leexanaya anaa og laakiin portland state university aan heshiis la samaynay caadi ma aha waa state university portland state university caadi ma aha laba jaamacad kale oo maraykankaana waa noo soo socdaan oo heshiis aan la samaynayno